markii ugu horeysay xukuumadda adis ababa ayaa waxa ay eedeyn culus u jeedisay mid ka mid ah garabyada maleeshiyada t b l f ee ka arrimiya gobolka tigree ee dalka itoobiya xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa maleeshiyaadkan ku eedeysay inay ku tirsan yihiin quwado shisheeye isagoo ku sugan adis ababa islamarkaana diblomaasiyiin uga waramayay xaaladda gobolka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya jeediyey eedeyntan inkastoo uusan caddaynin cidda ay kooxda ku tiirsan tahay wasiirka ayaa tilmaamay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto xaaladda ka taagan gobolka tigreh oo ka socda dagaallo u dhexeeya maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka tigreh iyo t b l f kuwaasi oo ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan mandiqadaasi wuxuu intaa ku daray in kooxda t b l f ay isku dayayaan inay afgembiyaan dowladda xabashida ee uu hogaamiyo abiy axmed iyagoo weliba adeegsanaya awood militari ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku shareeraya xiisadaha ka aloosan gobolka tigreh ee u dhexeeya dowladda xabashida iyo kooxda t b l f